أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismiillaahiiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah mujahidiinta alqaacida ayaa weerar qorshaysan oo lagu laayay cadowga allah maxaabiisna lagu qabtay ka fuliyey xadbeenaadka u dhexeeya dalalka aljazaa'ir iyo maali xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiri inuu fashilmeeyey hogaanka kooxda riddada isagoona xaqiijiyay in xerada xalana ee magaalada muqdisho uu ku arkay taliyaha ugu sareeyay sirdoonka dowladda xabashida etoobiya dagaalo iyo qaraxyo khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya waxaa sii xogeystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta kuwaasi oo hadallo kulul iyo hanjabaado warbaahinta isku mariyey maktabka dacwada wilasaamiga ee baaya dowladdiin usoo gebagabeeyey ogaasyada iyo nabadoonada qaar ka mid ee beelaha dega wilaayadaas maamulka islaamiga degmada galhariiri ee wilasaamiga ee galgaduud iyo ganacsatada degmadaasi oo iskaashanaya ayaa gurmud raashina gaarsiiyey qoysas danyar ah ku dhaqan degmadaas kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilasaamiga ee jubbada dhexe iyo mid ka mid ahi beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas dibadbaxyada ka socda dalka ugaana ayaa sii xoogeystay iyadoona dibadbaxyaashu ay dalbanayaan inuu xilka ka dega madaxweynaha dalkaas
أجدادي أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo axadda taariikhdu ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar qorshaysan oo lagu laayay cadowga allah maxaabiisna lagu qabtay ka fuliyey xadbeenaadka u dhexeeya dalalka jazaa'ir iyo maali wararka ka imaanaya mandiqada saaxilka qaaradda afrika ayaa sheegaya in khasaare culus cadowga jansiyadaha kala duwan dhawarka loogu saariyey duulaan ballaaran oo ay qaadeen mujahidiin jamaacada nusratulislaam almuslimiin ee taabacsan mujaahidiinta alqaacida faraca maqribulislaam dagaal saacado badan qaatay kadib ayay mujaahidiintu iyo dadka deegaanka ugu suurto gashay inay cagta mariyaan dhowr kolonyo oo ay la socdeen ciidamada siliibiyiinta ruushka ee loo yaqaana fagner iyo maleeshiyaadka xukuumadda riddada maali boqolaal askari ayaa lagu dilay weerarkan oo ka dhacaya xadbeenaadka ay wadaagaan dalalka maali iyo aljazaa'ir mujaahidiinta ayaa allah fadligiisa maxaabiis aan gacanta ugu dhigay saraakiil ka tirsan caloshudushaqaystayaasha ruushka ee fagner iyo sidoo kale jarnaallo ka tirsan militariga riddada maali xogo dheeraad oo ku saabsan guusha weyn ee usoo hooyatay mujaahidiinta maali waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caalamulyom insha allah xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiriyay inuu fashilmeeyey hogaanka kooxda riddada isagoona xaqiijiyay in xerada xalana ee magaalada muqdisho uu ku arkay taliyaha ugu sareeyay sirdoonka dowladda xabashida etoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen yaasir moxamed bashiir ameerika oo ka mid ah xubnaha golaha dawaaqiidda ah ee kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ku jirto kooxda riddada isagoona eedeymo u jeediyey hogaanka ugu sarreeya ee kooxda riddada soomaaliya wuxuu marka hore murtadkani xildhibaanka ah sheegay in dowladdiisu tahay mid ku hoos jirta gumaysiga saliibiyiinta si gaar ah wuxuu u soo qaatay in xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiintu ku leeyihiin soomaaliya uu ku dhex arkay taliyaha ugu sarreeya sirdoonka dowladda xabashida itoobiya iyo istaafkiisa oo dhex lugeynaya gudaha xerada inuu arkay ayuu sheegay wuxuu sidoo kale sheegay in dowladaha ay wakiilada uga yihiin soomaaliya ay kooxda riddada u arkaan mid liidata oo aanan lagu aamini karin ammaanka iyo goobaha ugu muhiimsan ee dalka sida eeraboorka iyo xarumaha kale waxaan xogda ku siinay maalidhood anu ku dhex lugeynayaa xalane waxaan ku arkay xalane ninka ugu sarreeyay mukhaabaraadka etoobiya waan hore u arkaan markaan tali ahaa xalanu dhex wareega iska dhex wareegana keligiis dadaa daba socda maxaa keenaya marka inaynu sidan kusii jirno waxaa la rabaa inay amison meesha joogto onson inay noo keento mashaariicda yaryaraydoo capacity buildingka ahayd aanan ka dhammaanaynin in la yidhaahdo laguma aamini karo airboortka dedekadooda in aynu dhaqaaq weyno in aynu corrupted noqno dowlad dhan oo la yidhaahdo d n a-ga soomaalida waxaad moodaa adduunka laga dhadhacsiyey inaynu ku jirto d n a-dan inaynu nahay dad corrupted ah dad xun inaana istaajkooska waxaasaa la rabaa in laynagu hayo inaynu qaadano inaguna
isagoo hadalkiisa sii wata ayuu murtad genaraal bashiir amiiri ka sheegay in musuq maasuq baahsan eex iyo ninjecleysi uu ka dhex jiro hay-adaha iyo hoggaanka ciidanka kooxda riddada wuxuuna sheegay in saraakiisha ciidanka riddada lagu dallacsiiyo eex iyo ninjeclaysi taasina uu ka imaanayo hoggaanka ugu sarreeya ee kooxda riddada gaar ahaan madaxa dowladda riddada murtad gargurte nabad sugidda iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed labadina hooy ahayn cid ka hadashanin badan hadday khibraddeedii iyo aqoonteedii iyo waayarnimadeeda leeyihiin soo biicid laakiin markay ciidankii uu ka dhammaan waayo may reer hel baa loo soo wadaa hiblaa loo soo wadaa waxaan kaloo idin xasuusinayaa oo madaxda xasuusinayaa dulmiga iyo cadaaladdarrada lagu sameeya ciidanka garbaha la soo saartaa ma qarsoonto dulmiga aad samaynaysa oo ciidamadaad ku samaynayso dulmiga aad ku samaynayso ood qabiil darajo ku siinaysid dhabarku soo suranayaa taa ciidamada guddiga anigu aan ka mid ahay baarlamaanka laga dirana kan waa ka cudur daaranaya eedeymaha loo jeedinayo murtad xasan gargurte iyo madaxda kale ee dowladda riddada ayaa maalmihii u dambeeyey xoogaysanayay eedda ugu badan ee madaxda riddada loo jeedinayeyna waxay ahayd fashilka dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka iyo boobka hantida caamka ah iyo tangaarka loo leeyahay jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir dagaalo iyo qarxiyo khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen marwaan moxamed ciidamada mujaahidiinta waxay saqdi dhexe xalay kamiin u dhigeen kolonyo murtadiin ah oo ka baxay degmada afgooyo kuwaasi oo doonayay inay shidaal geeyaan saldhigga baridogle kamiinka ayaa si gaar ah kaga dhacay tuulada buulalo oo afgooyo hoos tagtaa kolonyada shidaalka wadda ayay ku adkaatay inay horey u sii socdaan waxayna dib ugu laabteen afgooyo iyagoo khasaaro dusha ku sitaa isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta xalay qarax la beegsadeen gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada kaasi oo ka baxay xerada deegaanka arbaco isagoona ku sii jeeday deegaanka ceelasha biyaha inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay shan askari oo murtadiin ah halkay ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah oo ku jiro abanduulaha askarta riddada ee xerada arbaco kaas oo labada lugood ka go-ay waxaana lagu magacaabaa cabdisuubiya caraale isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiintu shalay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer goob ay maleeshiyaadka riddada isugu yimaadaan waxaa qaraxaana ku dhaawacmay hal askari murtad ah oo ah tali unug lagu magacaabo cabdiwahaaba dhaawaciisana waa mid garaab ah dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay xalay madaafiic ku garaaceen xerada uu degmada afmadow ka degay murtad axmed madoobe oo ku sugan degmadaas madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jira khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyntaas dhinaca wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee degmada waajida waxaa sii kordhaya dhigbax daran ee cadowga allah ka soo gaaraya weerarada kamiinada iyo howlgallada qorshaysan iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan waxaa sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta kuwaasi oo hadallo kulul iyo hanjabaado warbaahinta isku marinayay tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen abusheeba dagaal ba-an oo dhinaca afka ah ayaa ka dhex bilowday kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan garguurte iyo xisbiga uu hogaamiyo murtad shariif sheekh axmed wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ayaa ka soo jawaabay hadal uu shalay jeediyey murtad shariif oo uu ku sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay ku soo jabeen furmaha dagaalka aysanna awood lahayn murtad cabduqaadir maxamed nuur wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ayaa shariif murtad ku eedeeyey inuu siyaasad ka dhex raadinayo maleeshiyaadkooda isagoo xumaynaya madaxda riddada waxaa ceeba in laga raadiyo siyaasad waxaa ceeba in laga raadiyo magac waxaa ceeba in laga raadiyo waan hadlay in laga raadiyo platforms badanaa furan oo aan isku hayno haddaan nahay siyaasiyiin laakiin ciidanka xons wax walba mikrofoon ka dhiganaya siyaasad ma noqoto saaxiibada siyaasadeed ee raba inay dowladdaani dhaleeceeyaan umuuro kaloo tiro badanaa u furan hadalka murtadkan waxaa isla shalay galab ka soo jawaabay xisbiga shariif murtad gamaadiid oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda riddada iyo weliba xisbiga shariif sheekh axmed ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga riddada uu ku fashilmay hoggaanka ciidanka riddada uusan lahayn wax khibrad ah oo dhanka dagaalka ah wuxuu kaloo soo hadal qaaday guuldarooyinkii ay murtadiinta ka dhaxleen furimaha dagaalka mid og daciifnimadiisa iyo doqonnimadiisa ee isgarta ee xishooda ee madaxa raariciya iyo mid aana garan kaa aan garinin ayaa ugu liita ugu xun waana dilaa asiga wuu ogyahay galkiis galtariiqaydkiisii iyo khaladaadkii markaa uu galay waxaan ogsoonnahay habmaamuleedkiisii wasaarada aan naftigeeda kala soo shaqeeyey dagaalkii ceel la helay ee galmudug wasiirkuna maadaama asiga uu ahaa wasiirkii gaashaandhigu ay ula tageen qorshihii ay isaga difaaci lahaayeen uu diiday markayna soo weeraraan ayaan iska difaacaynaa uu yidhi xabadda markay ku bilaabatay oo saddex jah- saddex jaha ay kaga bilaabatayna wasiirku wuu cararay ciidankii ilaalada iyo horimo ka mid ahaa ciidankana say u ilaaliyaan naftiisu way ka daba yaaceen halkaas waxaa ka soo gaaray ciidankana sababteeda asigaa lahaa waxaan ogsoonnahay dagaalkii coos weyne ee meelaha ugu darnaa ee dhibaatada inaga soo gaartay ay ka mid ah- uu ka mid- ee ka mid ahaa in wasiirku ayagoo saraakiishii hoggaanka ciidanku ay leeyihiin wasiir aan qorshayno xog rasmina aan ka helno goobuhu dhowr iyo toban sano ay cadowga haysteen in uu saraakiil la soo hadalsiiyey madaxweynuhu uu yidhi madaxweyne meesha wax jooga male waa la geli karaa arrintii ka dhacdayna aan wada ogsoonnahay maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex jira murtadiinta iyagoona si joogtaha warbaahinta isaga kala gudbiya aflagaado iyo eedaymo kulul tan iyo markii golaha dawaaqiidda kooxda riddada uu dib isugu soo laabtay kulmadiisa caadiga ahaa waxaa sii xoogaystay hadallada kulkulul ee lagu weerarayo kooxda riddada iyadoo lagu ballansan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo rido ra-iisul wasaaraha kooxda riddada murtad xamse cabdibarre jazaaka allaahu khayran walaalka nuur cali warsame abusheba maktabka dacwada wilaaya saamiga ee bay ayaa dowladdiin ee u soo gebagebeeyey ogaasyada iyo nabadoonnada qaar ka mid ee beelaha dega wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanayay walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan dowradan oo loogu magacdaray sacad ibnu mucaad shicaarna looga dhigay yanqusudiina wa ana xayun waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay waxaana loo qabtay uwaasyada iyo nabadoonnada qaar ka mid a beelaha degadeegaano hoostaga degmada buurxakabo dowradan oo muddo kooban socotay waxay hoggaanka qabaa'ilku ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ah howsha qabiilku ay u hayaan dowladda markii la soo xiray ayay idaacadda islaamiga andalus la hadashay qaar ka mid a nabadoonnadii iyo ugaasadii dowladda loo soo xiray iyagoona ka warbixiyey dowladda ay qaateen sidoo kalena soo bandhigay qaybo ka mid a casharadii ay dowladda ku qaateen cabdijalaal sheekh axmed waaska dhaasha eyda alxamdulilah ilaahi mahadsan dowladda walbadan saa'idni sidaa dee culummada kitaabiya ay sheegayaan amasiin dul maraayaan walbadan faa'iido weeye maalinta inu kooyaani iyo maalinta haddii un haddi roogna walbadan ina isdhexeeyaan sida wax walfahanka oon haddun fahmno ogaas ibraahim aadan beesha reer gaal jecel ayaa nawees u ah waxaan ka imaaday agaarka buurleyda dowladda waxay ku saabsaneed dowlad waxbarashay aheyd ee laba kutub oo arbiciin wasalaasa iyo iyo alwaajib oo ah oo nagu dareensiinayo waxa qofka muslimka oo quseeyo iyo wixiis ilaahay ka xaaraantimay si ay u fahmaan ayay ku saabsaneed arbiciin kitaabkaas waxaan ka helnay qabyaalad iyo qabiil waxay kala yihiin iyo dadka hadda islaynaya soomaalida islaynaysa inay qabaan ay ku dhaqmayeen jahligii horo intaasaan ka faa'iidnay kan kalena waxa waaye waajibka qofka muslimka oo saaran oo ilaahay wixiis ka reebay iyo wixiis u faray ayaas ahay macalin nuur macalin geedo magacay waaye dowladda may ka saabsanahay kay dowladdi tiiniya oo walna ka baradaw oo la baraayo ugaasiinta dowladdan walbadana ka faa'idni walbadan oo ilaahay ka barakaya oo dadkii un mas-uulinga weela jiran oo kulley intii un ka reebna badan yacni gabahi kastay
magacayna aadan cabdullaahi xasan beesha sharaafeed oo degmada buurakaba gaar ahaan deganyaa ugaasina maasha allah maasha allah ilaahay ka mahadsan in nabadgeliya damaada oo maarata si islaamka lagu baahanahay dowladda ka galli gabagabadiya roogna ilaahay ka mahadsan walaayada degmada gobolka walaayada guud yaas ka mahadsan allah subxaanahu watacaala may balayaa inama almu'minuuna mu'miniintii aladiina duulkii waay aamanuu rumaayeen oo bilaahi alla rumaayeen warasuulii rasuulkay rumaayeen uma lam yartaabuu inshakiina wajaahaduu jihaadeen oo biamwaalihim maalsha wa anfusihim naftiyo fii sabiili illah ilaahay dartiisan biyeen iyo naftiyo ulaa'ika kuwaasay hum saadiquun ahaaniyo run sheegaan kumid ahaadeen dowradan waxay qayb ka tahay dowraad lagu baranayo shareecada islaamka oo wilaayada islaamiga ee baay ay u qabanaysay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku hoos nool deegaanada u dhow degmooyinka cadowga uu ku sugan yahay si dadka looga diga dhagraha cadowga looguna ifiyo waajibaadka saaran ee ku aadan la dagaalanka cadowga allah ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka jazaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan maamulka islaamiga degmada galhareere wili islaamiga galguduud iyo ganacsatada degmadaasi oo iskaashanaya ayaa gurmud rashinaa gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali deeq raashiina ayaa la gaarsiiyey dadka masaakiinta ee ku nool degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud kadib markii ay u kuurgaleen maamulka islaamiga degmada galhareeri iyo guddiga ganacsatada magaaladaas oo na ogaadeen inay ku nool yihiin magaaladah dad masaakiin ah oo tabaalaysan qoosaska raashiinka la gaarsiiyey ayaa tiradooda gaaraysa ilaa iyo siddeetan qoos iyo kuwo kale xaaladooda iska liidatay oo la siiyey lacago kaash ah nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim qaar ka mid ah dadka xaaladooda liidatay lacago kaasha ku wareejiyey kana warbixiyey qoosaska raashiinka la gaarsiiyey dadaal badan oo ay bixiyeen ka gadaal ilaahay fadligiis waxaa u soo xorooday raashin iyo lacag oo ay rabaan markaas dadkaas gabadhii noola darayd oo ayaduna yara xanuunsan dabkeeduna deensanaayey ayaan waxaan rabnaa inaan guddoonsiino lacag gaaraysa kun iyo shan boqol oo dollar oo kun iyo laba boqolna warqad tahay saddex boqol ay f c tahay lacagtaasaan rabnaa inaan ku wareejinno dadkii soo harayna taqriiban siddeetan qoys aan ugu talagalna inaan raashin siino sigiina waa diyaar qoys kastana wuxuu leeyahay oan ugu talagalnay rubac sokor ah iyo rubac bur ah iyo rubac bariis ah iyo saddexle saliid ah afartaas shay ayaan qoys kasta ilaa siddeetankaas qoys ugu talagalnay waa ka mid gabadhu xagga raashinka laakiin intaan maadaama caafimaadkeeda iyo waxyaaba jirjiraan waxaan ugu talagalnay inaan siino walaal qabo kun iyo laba boqol oo dollar waaye saddex boqol oo efisiyan lagugu tuuraa insha allahu la wareeg kun iyo shan boqol efisiyan waa saddex dadka la siiyey deeqda raashiinka ah ayaa ka mahad celiyey bismillahi raxmaan raxiim saciid maxamed jamaal aniga oo degmada galhareer jooga waxaa walaayada na siiday raashin ka kooban bur sonkor baliis aad bay u mahadsantaha khayr allah siiya cadowga allah naga qabto tadana seena khayr baa urus khayr badan bedelkooda khayr qaba allah siiya bedel khayr qaba allah siiya mujaarintana kor allah ka dhigo gaalada allah jabiyo anigoo magaceedu maarti muxuu ahay maxamed xaaji muudi oo degmada galhareer ku sugan maarti muxuu ahay walaayada islaamka waxay na siisay maarti muxuu ahay tabarucaad ayaa nala siiyey maarti muxuu ahay ruwac bur ah ruwac maarti sonkor ah iyo ruwac bariis ah iyo caag oo saliid ah hadan maxamuud waxaa waaye saddex laba saddex caafi waxaa laysiiyayo saddex saddex ajir allaha siiyaan dhehla anigoo faadmo faarax cigalla islaamka kor allaha u dhigo hoosna allaha kala yaabo walaayada allaha biro kor allaha u dhigo hoosna allah kala yaabo islaamka waxna siiyey oo ganacsigaana ganacsigooda faseexa allah ka dhigo waxaan laysiiye sonkor bur bariis saliid aa laysiiye hata wixiina siiye ilaahay kor ha u dhigo magacaygu waa farxiye maxamed xasan oo ku nool degmada galhareeri waxaa laysiiyey rubac bura iyo rubac bariis iyo rubac sonkora caag saliid walaalaha la socda oy wax u dhiibteen ilaahay qayr badan ha siiyo ilaahay ajri xasanaad badan ha ka siiyo gaalada allah ka qabto shaydaanka allah ka qabto kayrka allah u furo qoofka allah ka xidho mujaahidiinta kor allah ka dhigo magacaygu yahay iqraa cabdiraxmaan axmed waxaana la siiyey buur bariis sonkor saliid mujaahidiinta kor allah ka dhigo islaamka meelay joogaan kor allah ka dhigo gaaladana allah naga jebsho gaal iyo gaala raac ciidda ka hoos allah gelsho muslinka meelay joogaan kor allah ka dhigo gaaladana dhulka allah maamulka islaamiga iyo guddiga ganacsatada ayaa alaab isdareensiiya in loo gargaaro dadka xaaladooda liidata ee ku nool degmadani jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiim kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta ol islaamiga ee jubbada dhexe iyo mid ka mid ee beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow muddooyinkii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waday kulamo wadatashi ah kaasoo ay la yeelanayso qabaa'ilada dega wilaayada kulankii ugu dambeeyey ee dhacay maalmo ka hor ayaa waxaa uu dhex maray qabiilka jareerweyne iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulanka ayaa waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa is-xog waraysiga waxsoo saarka dhulbeereedka hirgelinta goobo cusub oo waxbarasho iyo arrimo kale gabagabada shirka waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish meeshaan de ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku manaystay geedahan cambaha oo de geed miroodka faraha badan ee webiga jiinkiisa ku yaala waa fadli dheeraad ah oo ilaahay subxaana watacaala idin siiyey sidoo kale dalagga beeraha ka soo baxa ee dee tacabka gacmihiin aad ku kasbanaysaan waadna garanaysaan oo risiq la cuno waxa ugu khayr badan ugu wanaagsan uguna xalaal badan ka gacantaada aad ku kasbato beeshuna waxay caan ku tahay oo macruuf ku tahay dhulka inay tabcato oo dalaggaa kala soo baxdo geedmiroodka ilaahi subxaana watacaala nasiibka ugu dara ay ku noolaadaan gugasha quruxda badan ee aad inoo dhigtaan ilaahi subxaana watacaala gugashiina iyo martiqaadkiinaba allah idinka aqbalo miisaanka xasanaadka allah idinkugu daro gooshan waxaa ugu talagalnay beelweynta jareerweyne inaan dhex tagno gurigooda aan fariisana beesha jareerweynena hadda camalkan maanta kaalin weyn ay kaga jiraan booqashadeenna waxaa kaloo inoo weheliya inaan xoojino waxbarashada beeshaan codsigiinii iyo hadalladiinnana way ku jirtay waxbarashada inaan xoojino ummaduhu waxay ku horumaraan ilaahayna subxaana watacaala mustawo fiican uu ku gaarsiiyaa hadda iyagu say u dadaalaan wax u bartaan cilmi adduunye iyo mid aakharaba qaar ka mid a waxgaradka beesha jareer ayaa dhankooda ka hadlay kulanka ay la yeesheen wilaayada waxaana ka mid ah suldaan cabdiraxmaan iyo waxgarad kale may isla qaadanay macnaha jihaadka ka socda bariga afrika in macnaha la dardargeliyo beesha oo macnaa garab istaagto naf iyo maal ka bihiido iyo macnaha wal kasta oo ka bihiido waxbarashada macnaha sida macaahiidda macnaa in la xoojiyo ee madarasooyinka ee macnaha in la xoojiyo waxbarashada la kobciyo maasha allah qodobkaasna macnaha isla qaadani in macnaha wax soo saarka in la horumariyo dalagii macnaha tacbashadii beeraha in la xoojiyo shirkii maanta inta laka qabaday waboga jiinshay laka qabaday wilaayadiisa kulantii aad aan ka mahadnagaane wax kastana nin aan sahgelii ina ma'adyaalka furno wal kullina ilaahay ilaahay agtisa ninka fududaayuno dalkan dalkan dal islaam way diin islaam alku kumooye diin islaam way diin dina nasaha way dhagan way ka dhagamoyne ummadda islaamka beesha jareer weyna waxaan leeyahay dadka oo macnaha oo afka hore oo caratuurka yihiin toobada soo ajiiba war walaayada imaada hoos imaada wax hadda maanta oo jarahay waa u jeediin waxay socdahay waa u jeediin waxbarashada xagga waxbarashada xaggeedna ardayda in wax la bara hooyooyinkii aabbayaashii dadkii beeralayda waa u jeedin wax walaayada ka codsanay waanu ansixiyeen farooyinkaan naga xerxeray kulankan waxaa ka horreeyey kuwa kale ay wilaayadu la qaadatay qabaa'ilka waxaana weli soconaya kulamo wadatashi ah oo kor lagu qaadayo horumarinta bulshada ku nool guud ahaanba degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan ugu dambayntiina dibadbaxyada ka socda dalka uganda ayaa sii xoogeystay iyadoona dibadbaxyaashu ay dalbanayaan in xilka uu ka dega madaxweynaha dalkaas faahfaacinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed waxaa maalmihii lasoo dhaafay sii xogeystay mudaharaadyada ka dhanka ah musuqaha ay ku kacayso dowladda uganda ee uu majaraha u hayo keligii taliska baadariga ah ee yuweri museveni kaasoo muddo tobannaan sano ah ku fadhiya kursiga madaxtinimo ee wadankaasi mudaharaadyada oo marba markii ka dambeysa sii xogeysanaya ayaa booliiska wadankaasi xabsiga u taxaabay in ka badan boqol iyo afar xubnood oo mudaaharaadayaal ah iyadoona dhanka kale halkoodii ay kasii socdaan isku soo baxyada madaxweynaha uganda ayaa horey ugu hanjabay banaanbaxayaasha dhallinyarada u badan inay ku ciyaarayaan dab wuxuuna ugu baaqay inaysan u qaadan uganda inay la mid tahay kenya oo ay gacan bir ah uga hortagi doonaan kuwa abaabulaya mudaharaadka dowladda saliibyadda mareykanka iyo hay-adaha waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa bilaabay inay cambaareeyaan tallaabooyinka ay laamaha ammaanka uga hortagayaan isku soo baxyada ay dhallinyarada ku diidan yihiin musuq maasuqa iyo saraakiisha dowladda inay ku takrifalaan hantida dadweynaha waddanka uganda oo shacabkiisa ay la daaladhacayaan faqriga dilooday ayaa dhanka kale ilaha dhaqaale iyo maamulkaba waxa uu gacanta ugu jiraa qoyska madaxweynaha taas oo keentay in dhallinyarada waddankaasi ay isku soo bax ka dhigaan musuq maasuqa iyo ku takrifalka awoodeed ee ay ku kacayaan saraakiisha iyo madaxda dalkaasi jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo anigu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وجهادكم مبارك